arrimahaas si wanaagsan ayaan ula soconaa waxa ka dhacay sweden oo dad badan lagu dhacay lagu dhibaateeyey ama finland xataa waxaan ognahay in siyaaba anshaxa islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeedku ee ku habooneen loo isticmaala taasna waxay keentay in sharci darrada ayay maarata qayb ka ahayd marka waxaan rajaynaynaa marka had sharciga weli inkastoo maanta si aqlabiyad ah golaha shacabka uu ku ansixiyey laakiin nidaamka aan hadda aan qaadanay oo federaalka ah weli ma dhamaystirna wuxuu ugudbaa aqalka sare aqalka sare markuusoo ansixina madaxweynaha ayuu ugudbayaa madaxweynaha markuusa maalintaas ayuu dhaqangal ayuu yahay wixii ka dambeena waxaan u istaagi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo in dhibaatooyinkaas wax laga qabto oo dalka soomaaliya qarannimadiisii iyo xurmadiisa iyo sharaftiisa ay soo laabato uuna maamuli karo dhammaan waxyaabaha danta guud ee la wada leeyahay sida laba shan laba iyo dad s oba marka waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed eena dhegaysanaysa maalintii shaqaqaqangal uu noqdo waxyaabaha u horey aan ku dhaawaqi doono inay tahay wixii ummadda ka wada dhexeeyay inay noqoto